ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta ee maamulka koonfur galbeed ayaa maanta waxaa loo soo xiray tababar ciidan ciidamadaas tiradoodu waxaay gaaraysaa ilaa iyo saddex boqol labayo toban askari waxaana ciidamadaas tababarkoodu u ahaa mid muddo dheer uu socday iyadoo dhinaca kalena ciidamadaas gacanta loo geliyey hub iyo sidoo kale gaadiid dagaal si ay goodoonka saaran uga qaadaan degmada waajid ee gobolka bakool oo wadooyinka soo gala ay yihiin degmadaasi kuwa xiran dhinaca kalena ciidamada hubka iyo sidoo kale gaadiidka dagaal gacanta loo geliyey ee ka tirsan kuwa daraawiishta ee maamulka koonfur galbeed ayaa waxaa maanta ay bilaabeen howlgal ay xayiraada uga qaadayaan wadooyin kasoo gala degmada waajid ee gobolka bakool waxaa ciidamada daraawiishta maamulka koonfur galbeed ay sheegeen in howlgalka ujeedkiisa ugu weyn uu yahay sidii wadada udhexeysa degmada waajid iyo sidoo kale magaalada baydhabo la isugu furi lahaa wadooyin kasoo gala degmada waajid waxaa heysta oo fariisimo ku leh xarakada al-shabaab oo maalmihii u dambeeyey go-doomiyey wadooyinkaasi waxaana arrintaasi ay dhibaato ku noqotay shacabkii sidoo kale nafleyda ku nool degmada waajid iyo sidoo kale deegaanada ku dhowdhow howlgalka maanta ay bilaabeen ciidamada daraawiishta ee maamulka koonfur galbeed ayaa waxa ay kusoo beegmaysaa xilli hub iyo sidoo kale gaadiid dagaal loo qeybiyey si ay xiraad ugu qaadaan wadooyinka gala degmada waajid iyadoo dhinaca kalena shacabka halkaas ku nool xiliyadii ugu dambeeyey ay ka cabanayeen cuntoyari haysata maadaama wadooyinka gala degmada waajid oo dhan ay yihiin kuwo xiran aysan baabuurta geli karin